haddaba waxaan qadka taleefonka ee magaalada hargeysa aanu ku waraysanay xildhibaan ibraahim caraale ruush oo isagu damiintay boqorbuurmadow waa boqor buurmadow maanta markii la xakumay waxa uu joogay maxkamadda cabdinuur ayaa waraystay oo weydiiyey sidii ay maanta xu dhaceen
wiil ka hor baa la xidhay anigaa damiintay shalay baa layla soo hadlay wax la yii berito maxkamadda waa laydinka baahan yahay anaga iyo boqorka yaro kaloo badan oo socna waa maxkamadda tagnay dabadeedna waxaanu ogaanay kiiskii in maanta la rabo in la bilaabo waxaanu la hadalnay garsoorihii kiiska qaadayey oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka oo maalintii hore aan damiinanayay ay isku qayliyeen boqorka boqorku isagoo xaq dastuuriya u leh wuxuu qortay qoraal ku durayo garsooraha kuna codsanayo in garsoore kale oo dhexdhexaada kiiska loogu dhiibo maadaama garsoorahan yahay garsoorihii ay isku qayliyeen isku soo wada duub oo lagama yeelin boqorka in laga aqbalo xaqa dastuuriga ah ee uu sharcigu siiyey ee inuu duri karo garsoore garsoore dhexdhexaadana dalban karo waa laga diiday koob iyo tobankii iyo barkii maalinimay gaadhay intii arrintan isku riixriixayey waxaana filayna kiiska in si degan loo qaado xilligaasaana la yidhi hadda la qaadaya kiiska soo fadhiista boqorku waa hadlay wuxuu yidhi haddii maxkamaddu diiday codsigaygii waxaan xaq u leeyahay inaan qabsado qareenno iyo difaaca halay siiyo waqti taana waa laga diiday boqorku waa hadlay wuxuu yidhi haddii xaqa dastuuriga ah ee aan leeyahay idaan ii ogolayn ma xukun aad jeebka ku sidataan baa markaa igu xukumaysa oo idin idin sii diyaara maxkamaddii si emergencya oo degdega oo aad moodo ruhantii inaanay garsoorka iyo cadaaladda aanay ku wanaagsanayn ayaa ruhantii meesha ka dhacday muddo nusu saace iyo wax yar ah gudihii ayaa gebigeedaba iyadoo wax isdifaaca aan loo ogolaanin kiiskii lagu soo afmeeray waxaana lagu dhawaaqay isla fadhigiiba in lagu xukumay muddo shan sana intaas waa intii saaka dhacday waxaa la tiri qareenno ma joogin degdeg bay u dhacday adigu maadaama xildhibaan aad tahay ka warran bal xukunkan horta marka hore dalkan jamhuuriyadda somalilan ru'aantii wuxuu leeyahay saddex dafdhaar oo ismiisaama golaha baarlamaanka iyo cadaaladda iyo waxa la yidhaahdo xukuumadda wixii khalad mid ka mida ku kacona waa la saxaa anigu anigoo ah golaha baarlamaanka ka mid ah xukuumadduna ay tahay cidda ugu weyn ee arrintan inay daba gasho oo raadiso khaladkaasi siduu dhacay xaq u leedahay khaladkani ma odhanayo waa khalad jiri jiray oo weligiiba dee ay ku dhaqmaysa jamhuuriyaddu laakiin khaladkani anigu maanta oo aan goobjoog ahaa waxaan inuu ahaa mid baalmarsan sharciga aan ku wanaagsanayn garsoorka ee dhexdhexaadnimana aanay ka muuqanayn ayaan caddaynaya isla markiiba ciidan baa diyaarsanaa waxa la yidhi markiiba la wareega ciidankaa amar buu ku siiyey dee guddoomiyihii maxkamadda ee xukunkaa riday la wareega buu yidhi isla markiibana waa lala wareegay jeelka weyn baana la qabtay iminka maxaa u furan boqorka boqorku horta marka hore dee maxkamaddu darajooyin bay leedahay oo rafcaan baa u furan iyadoo aanan anigu difaacaynin boqorku hadduu dembi galo oo uu si sharciya ugu caddaado oo uu la mid yahay muwaadiniin kale ee somaliland la mid yahay oo taa anigu aanan ka hadlaynin iminka laakiin anigu waxaan diidayaa procedureka iyo systemka waxu dhaceen maanta system khalada buu ahaa xukuumaddana wax laga doonayaa inay saxdo systemka noocaasa laguna dabagalo maxkamadihii arrintaas fuliyey